redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa golaha ammaanka u dirtay warqad ay ku faahfaahisay arrimaha doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu wareejiyey amniga doorashada oo khilaaf ka taagnaa maalmihiis lasoo dhaafay maamulka puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka madaxweynaha jabuuti ayaa markii shanaad ku guulaystay madaxtinimada dalka yar ee bariga afrika faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud iyo mid ka mid ah maamulada dalka oo sheegay inay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad ee tallaalka covid sagaal iyo toban mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxaay tilmaamaysaa tobanka bisha afaraad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka subax ee idaacadda simbe iminkana qodobadaas oo faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa golaha ammaanka u dirtay warqad faahfaahsan oo ay kaga hadlayso arrimaha doorashooyinka dalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqadan ay u dirtay golaha ammaanka iyo qaramada midoobay waxay kaga hadashay arrimaha ismariwaaga ee ka taagan xilligan doorashooyinka dalka khilaafaad ka hareeyay qodobada la ysku hayo iyo qaabka dowladda soomaaliya ay wajahayso dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay u sheegtay in mar walba dowladda dhexe ee soomaaliya ay diyaar u tahay wax kaqobashada khilaafyada jira iyo sidii loo maarin lahaa dowladda dhexe ayaa sidoo kale waxay ku sheegtay warqadan loo diray golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya in dowladda federaalk soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay guud ahaanba wax ka qabashada cabashooyinka taagan ee ka jira arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqadan golaha ammaanka ee qaramada midoobey u dirtay waxay ku sheegtay in dowladdu ay diyaar u tahay dhammaanba wadahadalada iyadoo sheegtay in inta badan dowladdu ay miiska wadahadalka ugu yeerto hogaanka kale ee maamulada dalka warqadan dowladda dhexe ee soomaaliya qodobada ay kusoo qaaday waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay heshiis walba oo lagu dhameynayo khilaafaadka doorashada islamarkaana loogu horseedayo doorasho wadar ogolah oo dalkan ka dhacda waxayna sheegtay dowladdu inay diyaar u tahay heshiisyadii toddobiyo tobankii sebtembar iyo lix tobankii februaayo ee muqdisho iyo baydhabo in lagu dul heshiiyo islamarkaana dhammaanba arrimaha doorashada shuruud la-aan lagu wado dowladda federaalka soomaaliya ayaa qodobada muhiimka ee warqadan ku xustay islamarkaana u dirtay golaha ammaanka qaramada midoobay waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka soomaaliya iyadu ay u madax bannaan tahay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka warqadan waxay dowladdu ku sheegtay in arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadka ka jira ay yihiin kuwo dhex yaala soomaaliya islamarkaana siyaasiyiinta soomaalida isku hayaan iyadoo ka digtay in faragelin lagu sameeyo arrimaha la xiriira doorashooyin- doorashooyinka soomaaliya islamarkaana waxay dowladdu ku sheegtay warqadan in soomaaliya ay la mid tahay wadamadan kale ee qaramada midoobay islamarkaana wadan walba doorashadiisa isagu u madax bannaan yahay aysan aqbali doonina in faragelin toosa lagu sameeyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka warqadan ayaa sidoo kale qeybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka soomaaliya si ay u xaliso tabashada dhanka ammaanka doorashooyinka ah lagu wareejiyey sugidda ammaanka doorashooyinka xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa warqadda lagu sheegay in gebi ahaanba gacanta loo geliyey arrimaha la xiriira ammaanka doorashooyinka dalka walow aan lahayn warqad rasmi ah oo cadaynaysa in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyey ammaanka sugidda doorashooyinka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada ayaa waayihii dambe qodobada ay isku hayeen waxaa ka mid ahaa cidda sugaysa ama gacanta ku haynaysa ammaanka doorashooyinka dalka oo maamulada qaar ay u arkayeen kuwo aan la isku halayn karin madaxda dowladda warqadan ka soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya amniga doorashada dalka waxaa sidoo kale warqadaasi lagu sheegay in mar walba dowladdu ay diyaar u tahay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka kale ee jira islamarkaana dhinacyadu ay uga wada fadhiisan lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka ayaa waayihii dambe waxay isku horfadhiyeen teendho ku taalla xerada ciidamada cirka soomaaliya ee fasiyoni waxaana gebi ahaanba dowladda soomaaliya ay dhowaan shaaca ka qaaday in kulamadaasi ay fashilmeen wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa si cad waxa u sheegay in kulamadaasi gebi ahaanba lagu kala tegay islamarkaana ay fashilmeen waxa uu xilligaasi weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland isagoo ku sheegay inay yihiin kuwo jid iyo jihadiida waxa uuna sheegay dhammaanba heshiisyadii la galay in iyagu ay carqaladeeyeen islamarkaana meesha ka saareen wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo ay garab taagnaayeen wasiiro ka tirsan maamulada puntland iyo jubbaland oo isaguna ku hadlayay afka maamuladaasi ayaa beeniyey in shirku fashilmay waxa uu wasiirku sheegay in lagu kala maqnaa arrimo la xiriira nasasho islamarkaana la doonayay dhinacyadu inay dib isugu soo laabtaan balse warkan ka soo baxay dowladda soomaaliya uu yahay mid carqaladeynaya hanaankii dib u heshiisiin ee dalka ka socotay waxa uu sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay ka wada shaqeeyaan sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka hareeyay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxaana xilligaasi maamulada puntland iyo jubbaland ay sheegeen in weli diyaar u yihiin si walba oo wax loo xalinayo iyo fadhi walba oo dhinacyadu isugu imaanayaan iyagoo meesha ka saaray in wax isfaham waa uu jiray wasiirka warfaafinta maamulka puntland xilligaasi waxa uu si cad u sheegay in dhinacyadu ay waayihii dambeba ka wada shaqaynayeen arrimaha la xiriira gudaha islamarkaana khilaafaadku uu ahaa kusii dhammaanaya wasiirka faafinta maamulka puntland ayaa sheegay in maalintaasi ay ahayd maalintii dhinacyadu isugu dhowaayeen la filayeyna in la dhammeeyo guud ahaanba khilaafka jira islamarkaana meesha laga saaro dhinacyada isku haya dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada ayaa inta badan khilaafkoodu waxa uu saameyn ku yeeshay gebi ahaanba habsami u socodka doorashooyinka dalka iyo sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka xilligan hareeyay islamarkaana loogu guuleysan lahaa in ay noqdaan doorashooyinka dalku kuwa la isku halayn karo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ayaa aada uga aragti uga aragti duwan dowladda federaalka soomaaliya xubno ka tirsan mucaaradka dalka ayaa ugu hambaliyeeyey maamulada puntland iyo jubbaland in ay ka hortageen waxay ku sheegeen doorasho madaxweyne farmaajo keligiis watay islamarkaana uu doonayay sida isagu ay sida isagu rabo in ay u dhacdo madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo weli wajahaya hubanti la-aan dhanka doorashooyinka dalka beesha caalamka ayaa weli waxay wadaa isku soo dhoweynta dhinacyadan iyo sidii loogu cadib ee waa- iyo sidii culays loogu saari lahaa in mar kale ay ku laabtaan tendhada afisioni islamarkaana halkaasi la isku horfadhiisto madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka ayaa guud ahaanba isku diidan qaabka loo wajahayo warqadan kasoo baxday dowladda federaalk soomaaliya ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso war dhowaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga sheegay oo ku aadanaa in dhinacyada leh codka qayaxan ee vitoga ay culays saarayaan madaxda soomaalida haddii tanaasul la waayo waxaa sidoo kale warqadan loo arkaa in dowladda federaalk soomaaliya ay uga hadlayso arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana ay qaramada midoobay golyaha- go- golaha ammaanka ee qaramada midoobay u tusinaysa in iyadu ay diyaar u tahay wax walba oo horey loogu socon karo islamarkaana waxaa dowladda federaalk soomaaliya warqadan kasoo baxday ay ku cadaysay in gebi ahaanba meelaha khilaafka uu ka jiray dowladdu ay isku dayday in waxay ka qabato waxaana meelahaasi sida la sheegay ka mid ah arrimaha la xiriira doorashooyinka sugidda ammaanka heshiisyada la gaaray waxay sidoo kale warqadan golaha ammaanka u ahayd mid dowladda federaalk soomaaliya ay kaga codsanayso in laga daayo faragelinta arrimaha gudaha islamarkaana waxay u sheegtay in mar walba iyagu ay diyaar u yihiin inay dhammeeyaan khilaafaadka jira ee hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka maamulka puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya in uu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka maamulada puntland iyo jubbaland oo khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan dowladdu ku eedeysay inay fashiliyeen shirkii ka soconayay teendhada afisioni balse maamuladaasi ayaa dhankooda diiday warka kasoo yaray dowladda soomaaliya waxayna sheegeen inuusan jirin shir fashilme islamarkaana sidiisii u socdo waxay ku doodeen in nasiino lagu kala maqnaa islamarkaana warkan uu kasoo baxay dowladda soomaaliya uusan ahayn mid loo meeldayey afhayeenka madaxweynaha maamulka puntland ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulkaasi war qoraal oo kooban uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu kaga codsaday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya in uu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka warkan ayuu waxa uu ku sheegay in madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka ay diyaar u yihiin in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka marka laga tago madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in hogaanka maamulada puntland iyo jubbaland dhowaan lagu eedeeyey inay fashiliyaan shirkii ka soconayay teendhada afisioni ee ciidamada cirka soomaaliya balse waxa uu sheegay taasi inay tahay waxba kama jiraan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha maamulada ee raacsan siyaasadiisa ayuu sheegay in iyagu ay isaga bixeen shirkaasi islamarkaana ilaa hadda ay ka maqan yihiin afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ayaa ku dooday in maamulada puntland iyo jubbaland weli diyaar u yihiin wadahadal dhaca islamarkaana ay ku sugan yihiin goobta wadahadalada ayna ugu yeerayaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya in dib ugu soo laabto afisioni waxa uu sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in madaxweynuhu xeeriyo khilaafaadka tirada badan ee ka jiray xilligan arrimaha siyaasadda gudaha islamarkaana loo baahan yahay in horey looga socdo tabashooyinka yaryar ee loo ee la la xallin karo afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ayaa sheegay in madaxda jubbaland iyo puntland ay joogaan teendhada afisioni amaba xerada xalan ee islamarkaana ay diyaar u yihiin in madaxda kale ay la fadhiistaan la dhammeeyo khilaafaadka jira islamarkaana heshiis laga gaaro tabasho walba oo dhinacyadu kala tabanayaan waxa uu ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya in uu dib ugu soo laabto teendhada lasii wado wadahadalada la dhammeeyo khilaafaadka loona dareero doorasho wadar ogola madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada ayaa weli shirkoodii u muuqdaa mid hakad ku jira beesha caalamka ayaana la sheegay inay saarayso cadaadiskii ugu badnaa si meesha looga saaro hakadka ku jira arrimaha doorashooyinka maamulada puntland iyo jubbaland ayaa inta badan la sheegaa in shuruudo adag ay ku xiraan ka qaybgalka wadahadalada noocana waxaana ka mid ah shuruudaha la sheegay madaxtooyada soomaaliya inay ka biyadiiday waayihii dambena laysku hayay in shirka laga soo qeybgeliyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee musharaxiinta ah iyo guddoonka labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland oo dhowaan faahfaahin ka bixinayay shuruudaasi adag ay ku xiraan arrimaha wadahadalada ayaa meesha ka saaray inay doonayaan xubnahan in ay qeyb ka noqdaan wadahadalada islamarkaana la isku soo dhowaa ay qeyb ka noqdaan saxiixa heshiisyada iyo wadahadalada waxa uu sheegay taasi marna inaysan ka suuroobin islamarkaana saxiixayaasha heshiisyada kala duwanaa ee toddobiyo tobankii sebtembar ugu horreeyey ay yihiin dad cayiman waxa uuse sheegay inay doonayeen heshiis waa shirarka furidooda iyo xiridooda in lagu casuumo madaxdii hore ee dalka siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo guud ahaanba madaxda kala duwan ee siyaasadda dalka isagoo sheegay taasi inay noqon lahayd casuumad sharafeed balse marnaba aysan doonayn in dhinacyadaasi ay qeyb ka noqdaan go-aaminta masiirka dowladnimada dalka waxa uu sheegeen inta inta badan sida dhacda loo baahan yahay in dhinacyada lagu casuumo arrimaha doorashooyinka islamarkaana la isku soo dhoweeyo siyaasiyiinta dalka waxa uu sheegay in haddii taasi ay dhacdo madaxdii hore ee dalka siyaasiyiinta mucaaradka iyo guud ahaanba dadka ku kala aragti duwan hanaanka doorashadu ay qiri lahaayeen islamarkaana qalinka ku duugi lahaayeen in doorashadu ah oo wadar ogola balse waxa uu sheegay madaxda dowladda federaalk soomaaliya inaysan doonayn shirarka in cidi qeyb kala noqoto xirid iyo furitoona islamarkaana wax walba ay noqdaan wax iyaga un keliya ogyihiin tillaabooyinka la qaadayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil sababay dhimasho oo ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee shilkaasi qaabka u dhacay iyo tillaabooyinka la qaaday waxaa iiga waramay shirmaake suule oo ka mid ah bahda warbaahinta magaalada cadaado aad aa mahadsan tahay saaxiib galabtay garoonka kubadda cagta degmada cadaad waxaa ka socotay ciyaar u dhexaysay koox ka socotay degmada waxa waaye xulka degmada beledweyne iyo xulka degmada cadaado ciyaartii waxay kusoo dhamaatay laba iyo hal ciyaartii markay dhamaatay kadib oo dadweynihii ay dareereen oo dabcan ay u baxeen in qof walba uu aado xaafadiisa ama deegaanka uu ka yimid ayaa si kalisa ciidamadii booliiska oo sii baxaya iyo dhalinyaro iyagoo garoonka jooga ayaa isku dhacay isku dhicid kalena maahayne dhalinyarada ayaa gaarigii ciidamada wateen waxay ku rideen waxay ku tuureen dhagax sida la ii sheegay ama banaanka markii u baxay kadibna ciidamadii marka dhagaxii gaariga ku dhacay waxay sameeyeen waxay rideen waxay tuureen ciidankii xabaday rideen laba xaba ayay rideen xabad waxaan maqlay koray u rideen xabadna waxay u rideen hoos marka dabcan ilaahay kuma samadiide xabadii ay hoos u dhacday ayaana maaragtay sababtay inuu dhinto dabcan maaragtay inuu dhinto wiilkaas yartaa dhalinyarada oo runtii kamid ahaa sportska degmada markii goobtu ay ka tageen laakiin baaritaan ayaa hadda weli socda waxaa la kala saarayaa askariga xabadda riday sida laii sheegay askartii dhammaantood falkaasi maaragta uu ka dhacayna saldhiga ayaa la geeyey baaritaan ayaana socda maaragtay iyadoo dib laga soo sheegi doono askarigii asagu arrintaas maaragta sida maaragta xabaddaas ay ka dhacday maadaama askar badan xabadaha ay rideen ilaa hadda ma cadda askariga sida rasmiga asagu xabadda ama falkaa u geystay
waayahay sidaan og nahay magaalada cadaado waxay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon gobolada dhexe balse looga dareemayaa maanta in dad intaa tiro la-eg xabad laga dhex riday oo qof sidaasi uga mid ahaa dhalinyarta ciyaaraya garoonka uu ku dhintay
wallaahi aada looga naxay khaasatan bahda sportiska iyo dhammaan shacabka aaday uga naxeen sababtaa waxa waaye nin dhalinyaraha wuxuu ahaa oo hamid fog leh oo isagu maaragtay runtii aada dhalinyarada deegaanka uga dhex muuqdo ahaa marka aada iyo aadaan runtii qof walba uga naxay waana geeri runtii kadisi ayay ahayd runtii maaragtay aada iyo aadaan loo hadalhayaa magaalada waxaa sababi karaa in maaragtay ciyaartow maaragtay aan isagu xabad ridayn oo qori wadan in maaragtay ciidan ay iyagoo awoodo inay si kale u xaliyaan inay xabad ku ridaan runtii aada iyo aadaan waxa weye maaragtay ay u taha arrin looga naxo
way marka bal ugu dambeyn ma jirtaa cid ka tirsan mas-uuliyiinta galmudug ama bahda isboortiga ama kuwa degmada oo ilaa hadda ka hadlay dhibtan dhacday dhimashada keentay
dabcan ma jirto ilaa hadda cid ka hadasho mas-uuliyiinta degmada ah laakiin insha allah maadaama baaris ay socoto waxaa la filayaa markii baaris soo gabagaboodo inay maaragta warbaahinta la hadlaan
waa hagaag waxa uu halkaasi sharmaaka suule oo ka mid ah bahda warbaahinta magaalada cadaado oo iga waramayay dilkan ka dhacay gudaha magaaladaasi khasaaraha ka dhashay iyo qaabka loo maareeyey markana wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabeelle ayaa sheegtay inay soo gabagabaysay wejigii koobaad ee tallaalka covid sagaali toban magaalooyinka ee aan idhaahdee magaalooyinka jowhar iyo balcad ayay sheegtay wasaaraddu inay kusoo gabagabaysay faafidda covid sagaaliyo toban tallaalka loogu talagalay magaalooyinkaasi ayaa la sheegay in lagu soo gebagabeeyey waxyaabihii ugu horreeyey ee qodobada ahaa islamarkaana covid sagaali toban ee meesha looga saaray ay yihiin kuwo ee lagu sameynaya tallaalo kala duwan oo covid sagaali toban ah magaalooyinka jowhar iyo balcad ayaa kamid a meelaha la tallaalay waxaana hadda magaalooyinkaasi la sheegay in lagu soo gebagabeeyey wejiga koobaad wejiga labaad wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa sheegtay in xilligan ay u diyaargaroobayso islamarkaana ay bilaabi doonto tallaaladiisa madaxweynaha dalka jabuutina wuxuu markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dhowr iyo labaatanka sano kasoo talinayay wadankan yar ee dhacabariga africa ayaa waxuu markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi sagaashan iyo lix dhibic toddoba ayuu kusoo baxay isagoo hal musharaxuu diiday codkiisa inuu dhiibto uu la tartamayay waxaase jabuuti ay weli ku doodeysaa inuu ahaa inay ahayd doorashadaasi mid wadar ogola lagu kalsoon yahay islamarkaana laysku haleyn karo waxay sheegeen korjoogteyn caalamiah inay joogtay islamarkaana arkaysay qaabka wax u socda intaasn dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa ruuxii dalkeeda afaa caalamka inaga soo gaaray injineer kooshineer ayaa warka farsameynaya intaan kulmi doona warka kan xiga ammaano allah